kabanka barakacyaaalka ee kayaalaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeeldeerka dowlad goboleedka jubbaland yoweyba dadka ka nool xiliweyn oo wajahayna xaalad bini-aadinimo oo markaasi saameynka weelatiyo iyo ciyaalsho maadaama bilo barakeysan ee ramadaan iyo ku dhimanta maalimo kooban baahyoonka badan ee gaban dadkun yoweyba iyana tayo ka tilmaameen biyara raashinlaan musqulyaro xarumo caafimaad iyo goobo walbarasho oo markaas owlaadi u jiidsadaan hanu kumid ee dadka danyarta la hadleen warbaahinta iyo sharaxaad ku biyansada iyo markaas nololiyo ita iyo walyaabooyo un baahayen in lagu caawi walla aamow male uni ilmi iskawaa iskara faadni maysiinku osdaan inaad sisni gaartan in sheeg haaida qeer may ku odsadaane ina ii una bii i oon gargaar hoogle inana siido iyo aan ku odsadaane nal inana siido inana aabido ina musqulna siido ina biiliin weelo bii nanga haddeeda geega haddii baaka hayto bii i baa ay daran bii mahaa inka hayada qeer waxaan ku codsanaa wiilkan masaakiinka ah oo mar alle markii aan baxo oo lii soo wacaa lii dhaha wiilkaaga waa dhume dhaarka ma dhaqi kari haddaan la joogo hunguriu iga rabaa aabihiis waa igu deeriye ani ma dhalanas idhaho baaba ani ma dhalan hadda iskaa dhinta hadda iskaa dhinta hadda iskuu noolin hadda iskuu noolyaa anigina magaalada ma aadi kari gurigina ma joogi kari inma kalaa igu xiriiraan walaasho igu weyn oo xanuunsanaa joogto alxamdulilah waa maadda ilaahay haddii wax la ii tari karo waa ah liigu soo caayo wiilka masaakiinka ah soonkiyaa haddana soo haaya haddaaba dadkii aan maxay ahayd aan dab shidanin oo qaar waxaa jira oo ilaahay siduu ogyahay aan dabkooda shidneen oo habeenaha qaar qada ilmihii oo hintoodii qaalidood marka mar mar lagu soo kaco leeya maxaa dhacay ay ilmahan gaajo u seexan waayeen oo sidii runta ah waxaa ku jiro ilmo oo qaar maskaxiyan ka jiran oo maanta waa la waayey hataa oon loo sheegi karin oon hadlaynin waxaa ku jira ilmo aan hadli karin hataa oo maanta haddiid wax u sheegtid oo ama hooyo inta ligahay aan dhehaynin kaasoo gaajo maanta day qabato caaw casho loo kar oon seexanaynin oo daraskii markuu jiifan waay u tagoole maxaa ku dhacay gaajo u seexan waay marka wallaahi xanuun aad u badan baa meeshan yaalla dhinaca kale gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaalka ee dowlad goboleedka jubbaland iyo waliba uusa baaqandiray qaybo shirduban ee hay-ado gargaarka ku howlgalow deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wuxuu yidhi guddoomiye haddii kaamamkan gaajo loogu dhinto la beensan maayo dadkii macaluul baa beerka dhulka lagu hayaa waxay yidhahdeen ayagooba tabar daran oo kulli wada barakacyaal ah baa waxay yidhaahdeen marka laga soo qayliyo reer la yidhaahdo dab ma shidanin shalay baa waxaa laisugu dardaraa labaatan senti toban senti baa laisugu uruuriyaa ee ninkii shood beriisa qaraaba ka soo helay marka baa baaxadda baahida ka jirta kaamamka dhexdooda runtii lama soo koobi karo oo dee waa waad garan kartaa marka nimayo dhibka horta aada buu u ballaaran yahay runtii waanu ku faraxsanahay in la helo dad qurba joog ah oo bal dhibka nala qaybsado oo dadka aan mas-uulka ka nahay waxa dhibaatada ay wajahayaan nala ogaado runtii waan u baahnaa waxaadnu ku soo beeganteen waqti fiican waxaan iigu qorshaysnaa maanta inaan miidiyaha isugu yeero baaq guud inaan sameeyo waxaan rajaynayaa baaqan hadda aan dirayo ee khayro humanitarian aada igu soo booqotaan idinsii dhexmarsiinayo dhammaan hay-adaha sahanfalka idinkaa idiin dhexmarinaya dadka danyarta ee ka nool kismaaya iyo waliba codsadana in lagu abi walyaabo markaas nolola casaaskan ee